ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
shan iyo toddobaatan qoys oo xoolo dhaqato ahaa islamarkaana abaartu ay ceyrtaysay ayaa ku nool raashin ay ka helaan dhisme ka socda waddo isku xirta gaalkacyo iyo hobyo oo gobolka mudug ah dadkan waxay shaqooyinka u qabtaan dadka waddada dhismaha wada waxayna ka helaan raashin bisil iyo mid ciiriin ah oo noloshooda ay ku maareeyaan waxa ay u badan yihiin haween wata carruur agoon ah iyo kuwo aabbahood ay kala tageen haweenkaa waxay raashinka u kariyaan dhanka nadaafadana ka caawiyaan shaqaalaha dhismaha sidaas oo ay ku helaan cunnada ay ku noolaadaan qaar ka tirsan ragga qoysaskaas ayaa iyaguna qabta shaqooyinka dhismaha jidka dadkaas ayaa hadba meeshii shaqaalaha dhismaha waddadu ay u guuraan iyaguna ka daba guura taas oo ah mid ku adag in qoys carruur iyo haween ah ay la guuraan rag dhismo waddo wada hindo cali cawaale waxay ka mid tahay qoysaska sida joogtada ah ula guura shaqaalaha dhismaha waddada wada oo hadba meel dega maadaama dhismaha waddadu ay socoto waxay sheegtay inay ku nooshahay aqal soomaali hadba ay ka dhisato meesha shaqaaluhu ay degsiimaystaan hadda waxay joogtaa deegaanka lulubshe oo toban kilomitir u jira wisil halkaas oo ah meesha ay marayso dhismaha waddada waxay markii hore uga soo biirtay deegaanka saqiiro oo u dhexeeya wisil iyo hobyo hinda waxay ka mid tahay haweenka cuntada u kariya shaqaalaha waddada ee ka helaa nolol maalmeedkooda dadka reer miyiga ee xoololeydhi ayaga unbaa shalkaama ariga unbay keenaan marmar geel bay keenaan ma garat marka idinkuna maxaad qabataan annaguna de waxaa naloo keeno ayaan u diyaarinaa oo de shaqaalaha unbaan u diyaarinaa oo siday tahay ayaan u hagaajinaa ma garat waxaa unbaa saa unbaan u samaynaa ma garatay wixii naloo keeno ayaan u hagaajinaa oo raashin samayn iyo wax walboo dhan baan u qabanaa annaguna oo sidii kuwaa miyigu ugu soo kaalmeeyana ba annaguna ugu kaalmaynaa ma garat anigu waxaan ku guda jiray hal sano iyo afar bilood siigada igu taalla iyo boorka igu sawiran waa intii aan sugayo nimankii safraynta maray waa intaan dhaylada u silay ee yashara raweyne dhididka haddaan sayrin lahaa waa saldhigan lahay cuntada bisil iyo midda ciiriinka ah oo ay halkaa ka hesho waxay ku dabartaa nolosha carruurteeda oo ah lix raashinka bisil waxay ku heshaa si maalinla ah maalmaha ay shaqaynayso sidoo kale maalmaha aysan shaqada ku jirin waxaa la siiyaa raashin ciiriin ah oo qoyskeeda ay ku noolaadaan miyiga saqiiro ayay ku dhaqanaysay laba boqol oo neef oo ari ah kuwaas dhammaantood waxay ku la-deen abaartii deegaanka ku dhufatay muddadii shanta sano ee na soo gudubtay waxay raadiyo ergo u sheegtay inay shaqadan kusoo biirtay bilowgii sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobanka oo ahayd markii ay u bilaabatay nolosha barakaca xilligaas oo fursadda keliya ee carruurteeda cunto ay ugu heli karto ay ahayd inay halkaa cunto ku kariso si ay raashin bisil iyo mid ciiriinaba carruurteeda ugu hesho hinda ma laha xirfad kale oo ay ku shaqaysato shaqadaana waxay u ahayd fursadda keliya ee nolosha qoyskeeda ay ku maarayn karto qoysaskan dhammaantood kuma wada biirin mar keliya laakiin shan iyo toban haween ah oo carruur wata ayaa howshan uga biiray deegaanka wisil markii ugu horreysay oo ahayd bilowgii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka waxayna ahayd mid marba dad ay ku biirayeen sida raadiyo ergo uu u sheegay xogayaha guddiga dhismaha waddada nageeyo dhoolayare hadda meelay lulubshaan joognaa marka dadku dad noocaasa weeye oo dad iska barakacyaal oo dad iska maarta weeye marka wax oo hadda shaqaa anagu aan siino lacaga ma jirto laakiin raashinkaas unbaa siinaa waa raashinkaasay qaataan dadka shaqaale dharka u dhaqaan raashinkaay u kariyaan arigay u qalaan waxaasay ka raaraasadaan noloshooda ka raadsadaan laa qayba mar waxaan u samaynay ina qayba mar soo gasho afartii beri hormaa shaqaysa afartii beri hormaa shaqaysa ilaa qof mogta afar beri ka badan raashinu qaato kuwa noolaan kara moogtaha haweenka ayaa u shaqeeya koox koox waxayna koox walba shaqeeyaan oo raashinka ay kariyaan maalmo kooban halka maalmaha qaarna koox kale ay shaqeeyaan nigeya waxa uu sheegay in guddiga dhismaha waddada wada ay isla garteen in qoysaska carruurta aan geediga la geli karin xilli kasta ay ku caawiyaan xoolo nool si ay ugu nagaadaan deegaanka ilaa saddex iyo toban qoys ayuu sheegay in guddigu uu siiyey xoolo isagoo xusay in mar kasta oo guddigu xoolo badan uu helo xoologoyn uu u sameeyo dadka waxayna xoolaha u siiyaan hadba intii neef ee ay u awoodaan waxa uu sheegay in muddada shaqadan ay hayaan ay bixiyeen boqol iyo siddeed neef oo ari ah islamarkaana ay siiyeen dadka abaaraha ku cayrtoobay guddiga dhismaha wada ayaa lacagta maalgelinta ah ee la siiyo qaar waxay ku iibsadaan xoolo nool dhaqaalaha waxay u helaan lacag iyo xoolo nool oo ay ugu deeqaan bulshada galmudug ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka urinta waxaa laga wadaa qofki wax loo xareeyo maratay qofka waxba haysan oo wuxuu yimaada toban neef shan neef lix neef aba la siiyo la yidhaahdo ila- maal oo dhaqaale soo qaado la siiyo xero looga dhigay laxooli waa dhaafeen moogtaa xi- xoog le oo shaqaale galana waa loo shaqaalaysiinaya qaar baanka hadda baabuurta la socda barbarto oo ku dhex jiro markuu wax barto gaariga cusub fursad uu helo waa loo- looga bootinaya oo isagaa la shaqaalaysiinaya ragga shaqada ka helay wadadan waxaa ka mid a shire maxamed hilowle oo shaqadiisu ay tahay soo guridda dhagaxa iyo ciidda wadada lagu dhiso qoyskiisa oo lix qof ah ayaa ku nool shaqada uu halkaa ka helay boqol kun oo shilin soomaali ah oo u dhigma saddex doolar iyo saddex senti ayuu qaataa maalintii uuna ku shaqeeyaa sidoo kale qoyskiisa ayaa hela raashin bisil oo ay ka helaan goobta shaqadu ay ka socoto markii xoolay dhammaadeen ee dee xeelo eglaadeen ayaa shaqada gob raka gooda ayaan ka mataqaanaa kamid yihiin baan arkay waxaan shaqadan waa u baahanahay maadaama hadda nin xool ka dhammaadeen marka waxaan yidhi maxaad ku shaqeynaysaa garanaysaa wuxuu yidhi mataqaanaa dee mataqaanaa shaqada asay tahay oo awood u leeyahay waan ka qabanaya halka way u qaabileen shaqada halkaasaan ka watay dabetana wixii mataqaanaa alxamdulilah wixii aan ka helay oo xaasin gaala ayaan ka qaata magac wixii adin kugu soo kordhaba waxaa kala kulmaysaa marka wixii aan qaato kulli ciyaalku waa isku ma- waa ku waa waa maaweeli adduunka waa iska maaweeli mogta qof kasta waxa isku kasta qaataa dalad iyo mataqan wax looga heli karo laakiin waa un iska maaweeli yihahdaa oo qof wadiba ku qaaxda qanaaco leeyahay wuu iska qaacaya wax hela ma garan oo dhisana xoogga ku dargaranayo ana wixii halaan qaadanayo alxamdulilah waan ku qaaxsan walaal laba boqol oo neef oo ari ah ayuu ku dhaqanayay miyiga deegaanka wisil waxaana xoolahaas dhammaantood ay uga la-adeen abaartii bilowgii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka shiro qoyskiisa waxay barakac ku yimaadeen deegaanka wisil si ay u helaan waxay ku noolaadaan laakiin afar bilood kadib waxa uu ku biiray qoysaska raashinka ka hela waddada kumanaan qoys oo xoolo dhaqato ah ayaa ku cayrtoobay abaarihii ku dhuftay gobolka mudug inkastoo roobkii guga si fiican uu u da-ay haddana qoysas badan oo soo barakacay ma haystaan wax xoolo ah oo miyiga ay ula laabtaan taa beddelkeed waxay raadiyaan fursad kasta oo ay ku heli karaan cunno ay ku noolaadaan jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
halkani waa radio ergo Radio Ergo.
isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada